kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan muhiimadda xurnimada leedahay iyo siduu la xoojin karo wacyigelinta ardayda ee ku aadan taariikhda iyo halgankii xurnimada barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona ustaad yaxya cabdulaahi yuusuf oo ka mid ah macalimiinta magaalada jowhar maamulaha iskuulka imaamu shaafici cusmaan maxamed nuur iyo mid ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowhar ee u diyaargaroowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
kusoo noqda wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saarta halkan idinkala socodsiin doonta anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sidoo hore barnaamijka oo ku maqasheen toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa muhiimadda ay leedahay xurnimada ugu horeyn waxaan siin doonaa ustaad yaxya cabdulaahi yuusuf ustaad kusoo dhabo barnaamijka
waa mahadsantahay zahra aada baan ugu dhawaahay barnaamijkan oo aad kaga hadlaysaan muhiimadda bulshada u leedahay xurnimada iyo heerka laga soo maray
marka xigta waa maxay muhiimadda ay leedahay xurnimada muhiimadda ugu weyn xornimada u leedahay dadka soomaaliyeed horta su-aal maku weyn waaye horta xornimadu waxay dadka soomaaliyeed siisay madax banaani siyaasadeed dhaqaaleysi iyo ismaamul markay dadka soomaaliyeed ka xoroobeen dadkii gumaysanayay waxay heleen inay siyaasadda ayaga u madax banaan yihiin in dhaqaalaha ayaga u madax banaan yihiin iyo in ayaga ismaamuli karaan taas waxay u ogolaatay inay dhistaan dadka soomaaliyeed dad dowlad u adeegta danahooda oo ka madax banaan gumaysigii cadaadiskii iyo kala qaybsanaanta ku salaysnaa waa muhiimadda ugu weyn sidee ayuu dareenka wadaninimada iyo iskuduubnida u kacay markay soomaaliya xurnimada yeeshatay markii ay soomaalidu ma aragtaa xurnimada heshay shacabka oo midaysan ayaa dareemay farxad horta waxay kaloo dareemeen rajo iyo kalgacayl qarannimo wadanimada waxay cirka isku shareertay marka iyadoo dadku u midoobeen calan hees qaran iyo himil qaran dadkii in ma aragtaay wixii hore ugu jiray markay ka xuroobeen farxaday heleen rajay heleen oo dowladnimada in rajo fiican ay ka qabaan usoo sawirantay dhexdooda kalgacayl qarannimo ka dhex abuurantay oo qaranka ay inay u adeegaan noqotay waxayna ku midoobeen in hal calan samaystaan oo qaran samaystaan himil qaranayna samaysteen oo maaragta meelay u socdaan yaa himilay samaysteen doorarka ay ka ciyaareen halyeeyada soomaaliyeed si loo gaaro xornimada wallaahi halyeeyada soomaaliyeed horta door aada u muhiimay ciyaareen oo xornimada sidii loo heli lahaa haleeyadaa soomaaliyeed waxay hogaamiyeen kacdoon horta waxay abuureen ururyo siyaasadeed sida ururka israel oo door muhiima ka qaatay in dowladnimada soomaaliyeed ay dhisanto waxay la dagaalameen marka haleeyadaas gumaysigay la dagaalameen waxayna dhiigooda u horeen marka si ay mustaqbal fiican ugu helaan jilalka dambe waa anage anaga si aan mustaqbal fiican u heli lahayn dadkaasaa u jihaaday oo ma aragtay dhiigooda shubay oo maskaxdooda maalay marka door muhiimay ka ciyaareen si loo heli lahaa xornimada soomaaliyeed waa garteenu ustaad yaxye sidee ayuu dhaqanka iyo afka soomaaliyeed ugu faa-iideystay xornimada kadib walaahi dhaqanka iyo afka soomaaligubu xornimada kadib si wacanaa ma aragtaye looga faa-iideystay ama ugu faa-iideystay afka iyo dhaqankaba xornimada kadib af soomaaliga waxaa loo aqoonsaday af qaran inuu yahay macnaha waxaa lagu qoray aandhehe far latina sanadkii kun sagaal boqol todobaatan iyo labadii afka soomaaliga la qoray waxaa lagu qorayna waxaa waaye fartan latinta ee b c d da dhaqanka soomaaliyeed marka wuxuu helay markaa xoriyad koriin iyo xifidid ah maanaa inuu xafido koriinuu helay waxaana sare loo qaaday markaas suugaanta ciyaaraha iyo hidaha iyo dhaqanka ay soomaalidu leedahay waxaa ka mid ah marka hidaha iyo dhaqankaas ee soomaalidu leedahay kor loo qaaday macnaha af soomaaliga marka saas loo qoray oo xurimadiina la helay waxaa dhacday marka in abwaano badan soo baxaan oo heese badan tiriyaan sida heestii soomaaliya tuuso oo uu curiyey abwaankii caankaha cali mir cigaal oo ahayd soomaaliya tuuso tuuso isku tiirsaday ee hadba kiina taag daran ee taageera weligii heestaan wuxuu astaan weyn u ahayd dadka soomaaliyeed inay isku yimaadaan xilliga gobonimo doonka ma garatay wax badanaa jira macnaha hadraabi gabay uu isaga xornimada ka tiriyana waa jirta oo dhahayo xoriyad waa heeb iyo sharaf waa hooyo hadsan oo la heli waa hibo lagu dhinta oo lagu hiigsado dha waa halkii geesi hiigsaday waa hunka aan la hilmaamnayn marka muhiim weynay lahayd oo yacni af soomaaliga iyo dhaqankaba boos weynay ka ciyaareen maxay tahay farqiga u dhexeeya noloshii gumaysiga iyo tan xurnimada shacabka soomaaliyeed wallaahi su-aashan muhiim waaye markaad leedahay maxaa u dhexeeya noloshii gumaysigii tan xurnimada ee shacabka soomaaliyeed horta kaafii kala dheer waaye nin gumaysi ku jiro yaa talaab aan qaadan karin isxukumi karin dhaqaalihiisa asaga maamuli karin isu tali karin iyo maanto anaga soomaali aan isku talinayno oo kaafii kala dheer iskuma dhaba maxaa yeele markaa gumaysiga waagii hore markuu na haystay anaga uuna gumaysanayay wuxuu la yimid cadaarad daro kala qaybsanaan iyo ciriir noole dadkii u kala saasaaray xornimadana waxay keentay markaa xornimada qaadanay in dadku helaan codkooda dugsiya inay helaan adeegii bulsho iyo in la ixtiraamo karaamadooda dadka in ayaga ay isfahmaan dadka marka waa farqiga u dhexeeya maaragtay markii aan xornimada qaadanaynay markaan hadda aan haysanaba ka horteedii
ma jiraa caqabada siyaasadeed ama bulshahoo ka dhacay isku darkii labada qeybood ee dalka macnaha markaad leedahay caqabado siyaasadeed ma jiraan oo ka dhashay isu darkii maxaa lahay isu darka labada qeybood ee dalka haa waa jiraan waxaa jiray isfaham la-aan horta iyo kala duwanaansha maamul iyo sharci iyagoo waqooyigii koonfuriga kala harnayeen gumaysi kala duwan macnaha ila dhankan koonfurta waxaa maleynayaa talyaanigana gumaysahay dhanka waqooyigana waxawaa ingiriiska gumaysahay marka taasaa waxay abuurtay caqabada siyaasadeed iyo bulsho balse dadaal lagu mideeyey ayaa jiray marka marka la mideynayo dadaal badanaa la sameeyey caqabada waa jireen haa laakiin dadaalaa lagu mideeyey ultimo waa la mideeyey sidee loo dhisay dowladii ugu horeysay ee midowda kadib kowda luuliyo kun sagaal boqol iyo lixdankii wallaahi dowladii ugu horeysay ee midowda maaragtay oo weliba la dhisay ama la asaasay koodii luulio kun sagaal boqol lixdankii waxaa lagu dhisay horta doorasho baarlamaan oo xalaal ah waan naqaanaa madaxweynihii soomaaliyeed ee ugu horeeyey allah u naxariistay aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ayaa noqday marka madaxweynaha ugu horeeyey iyadoo la sameeyey dastuur iyo gole xukuumadeed mideeya labada gobol jeda waqooyiga iyo koonfurtaba waxaa la sameeyey dastuur iyo gole xukuumadeed oo mideeya maxay kaga dhigan tahay in soomaaliya ay noqoto dowlad xor ah oo mideysan sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii wallaahi su-aasha muhiim waaye soomaaliya inay noqoto dowlad xor ah oo mideysan sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii inay noqoto muhiimad weynay leedahay wax badanay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay in shacabka soomaaliya ay si rasmiya uga hoos baxeen gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska una mideysan calan dowlad qaran ka turjumaya rabitaankooda dad calan leh dowlad leh qaran lehay noqdeen waa gartay markaan usoo weecana dhankii iyo waxbarashada sidee ardayda loo baraa halganka xornimada soomaaliyeed horta ardayda waxaa lagu bari karaa halganka xornimada buwaagta taariikhda in loo akhriyo ama ayaga akhristaan heesaha wadaniga in ardayda la baro bandhigyada taariikhda in la baro iyo xuska maalmaha qaranka waxaa sidoo kale la isticmaali karaa barnaamijyo wacyigelin ah iskuullada lagu qabto macnaha oo xornimada lagaga hadlayo sidaasaa marka halgankii xornimada xornimada soomaaliyeed maaratahay lagu dhaadhicin karaa ama loo bari karaa ardayda ma u malaysaa in ardayda maanta si dhab ah u fahmeen qiimaha xurnimada wallaahi uma malaynaya in ardayda maanta ay si dhab ay u fahmayaan qiimaha xornimada waa jiraan qaar fahmayo laakiin badankood ma helaan faham buuxo sababtana waxay tahay tababar daraa jirta macnaha sidoo kale ardayda dhalinyarinimo ma hayso wacyigelin oo badanna ma haystaan marka arrintaas waxay u baahan tahay dadaal dheeraada u baahan tahay waa garteen ustaad yaxye sidee ayaa loo xoojin karaa wacyiga ardayda ee ku aadan taariikhda iyo halganka xurnimada sidee loo xoojin karaa markaad dhahdo wacyiga ku aadan taariikhda iyo halganka xornimada soomaaliyeed horta waxaa loo baahan yahay in la sameeya horta barnaamijyo madadaalo iyo waxbarasho isku dhafan waxbarasha le ardayda waa caajisayn in madadaalo ku jirto xoogaa tartamo qaarkood saas loogu sameeyo bandhigyo taariikheed in loo sameeyo kulamo arday iyo halgamayaal hore halgamayaashii hore ee dadka maaragtay dalka wax badan ka ogaa iyo ardayda inay kulmaan halgamayaashaas wax badan ardayda kaga warma sidoo kale xus qaran oo dugsiyada laga qaybgeliyo inkastoo hadda waa la sameeyaa laakiin in la badiyo oo dugsiyada hal iyo laba aan laga dhigin waxoogaa ardayda maalintaas maalin qaran inay tahay in la xusuusiyo sidoo kale in la dhiirigeliyo qoraalka iyo akhrinta buwaagta taariikhda sida dadka inay taariikhda soo saaro ama allah ay taariikhda soo qoraan la akhriyo taa- in la dhiirigeliyana muhiim waa maxaa ugu baaqaysaa bulshada reer hirshabelle ee ku dhageysanaysa guutaan soomaalida wallaahi bulshadeyda reer hiirshabeelle waxaan ugu baaqaya horta inay isku tiirsadaan ku horta waxaan leeyahay heestii oo dhinacigaalan u qaadaya waxaan leeyahay soomaaliya toosoo toosoo isku tiirsada ee hadba kiina taagdarane taageero weyn marka reer shabeelle soomaaliya kamid tihiin waxaan leeyahay reer hiirshabeelle oo isku tiirsan waxaa idinka la rabaa midnimo iyo wadajir inaa kor u qaadaan waxbarashada wacyigelinta dhallinyarada idinku baaqaya inaa ka- ka shaqaysaan horumarintii deegaanka amniga ah oo ahaato oo muhiim waa amni la-aan wax ma soconaya iyo sidoo kale inay ilaashaan xasiloonida iyo wada noolaanshaha bulshada haaga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka gaarka aan uga hadlayno muhiimada ay leedahay xurnimada markanna waxaa soo dhaweynayaa aqoon-yahan cumar saalax cabdi oo kamid ah aqoon-yahanada magaalada jowhar waxaana wax ka weydiiyey sida xurnimada muhiim ugu tahay horumarka bulshada iyo qaranka ugu horeyn kusoo dhawow barnaamij gaar aan uga hadlayno muhiimada ay leedahay xurnimada dalka waa mahadsan tahay aqoon-yahan cumar marka xigta maxay tahay sababta xurnimada muhiim ugu tahay horumarka bulshada iyo qaranka haddaan xur haddaan xur nahayn xor- xornimo maba ji- maba jirtabo qarannimona ma jirto xornimadu waxa waaye qofka asaga oo maskaxdiisa madax bannaan tahay caqligiisu madax bannaan yahay jirkiisu madax bannaan yahay hantigiisu madax bannaan yahay wuxuu ku fikiraayo madax bannaan yahay mustaqbalkiisa xor oo ah oo go-aanka gaari karo marka xornimada waxay muhiim ugu tahay qofka bini aadmiga ah mustaqbalkiisa noloshiisa aydiinkiisa darabkiisa iyo wax kasta oo aas noloshiisa khuseeyo waa gartay sidee ayay xornimada u saameysaa aqoonsiga iyo dhaqanka ummadaha xornimada waa muhiim waxa waaye dadka waxay gumaystaa waxa waa dadka soo duulay dhulal fog oo horey wax u bartay oo wax wax soo bartay no- si ay u helaan nolol fiican ayaa waxay ukisa kusoo duuleen dad ayaga ka aqoon liito oo ka dambeeya ayay kusoo luud ayay kusoo duuleen ujeedada ugu muhiimsan ee ay usoo duuleenna waxa ay tahay ay dadkaasi qabs inay qabsadaan ku shaqaystaan heyraaskooda qaataan wadda dhulkooda iyo noloshooda horumarsadaan halkii ay ka horumarin lahaayeen dadka mataqaana ay kusoo duuleen oo ay qabsadeen waxbarashadane waxay muhiim ugu tahay taba waxa waaye qofka haddoo wax barto wuxuu ogaanayaa waxa mustaqbalkiisa uu yahay oo noloshiisa ay tahay oo aysiinkiisa uu ku xiran yahay oo aakhiradiisa ay ku xiran tahay ayaa ogaanayaa waxbarashadu waxaa la yidhaahdaa waa furaha nolosha cusub ayaa la yidhahdaa waxbarashada waxaa la yidhahdaa waxaa wax loo bartaa si la helo better life nolol wanaagsan in la helo marka dadkaasi waxbay soo barteen waxay dadkaas u- ugu soo aadeen ay ugu soo guuleen ay u qabsadeen inay mataqaanaa ay ayaga helaan nolol mataqaanaa aad u fiican waxba kama ay gelin ayaga dadkaan ay dugsiga saaran yihiin oo ay gumaysanayaan waxbara waxbarashadoodana way curyaadiyaan si aan mataqaanaa ay dadkaasi u garan danahooda iyo mustaqbalkooda waa gartay aqoon-yahan cumar maxaa dhibaatooyin ah oo ka dhalan lahaa haddii dalka uunan helin wax xuriyad ah waxa waaye dhibaatooyin dhibaato lagama baxeen dhibaato lagama baxeen waxaan ogsoonahay gumaysiga ina inuu inuu la yimaado discrimination waxa la yidhahdo bidafta koor inuu la yimaado kala sarrayn inuu la yimaado cunsurinimo inuu la yimaado mataqaana inuu dalki isku diro oo inuu mataqaana samaysta mataqaana qabaa'il dabadhili ku ah inuu samaysto labadooro dabadhili ku ah inuu diinta barigili ku sameeyo waxyaabahaas oo dhan ayuu wataa marka waxa waaye dhibaatooyinka gumaysiga waxa waaye waaba dhibaatooyin iska muuqdo oo cadcad waa khayraadkaada ka baahnaaw khayraadkaada ka baahnaaw mustaqbalkaada ha ka tirtirin aqoon ha yeelanin iftiin ha indhahaada iyo wax arkin caqligaada iyo fikirin maskaxdaada iyo xisaabtanin mura muruqaada waxa waaye waxa qabto laakiin haddaba waxuu soo saaro aniga si dadban aanu qaato waxa waa marka waxbarashadu waxa waa waa dii waa waa waxay jiidaysaa waxay kutusinaysaa qaabka isaga xili qaabka aad u noolaa laheed qaabka cadowgaada aad u saari laheed qaabka aad isaga celin laheed qaabka aad u gaari laheed nolol cusub oo barwaaqa leh waa gartay een, sidee ayuu qof walba ugu qayb qaadan karaa ilaalinta iyo difaaca xornimada waa muhiim waxa waa qof kastaa waxay u tahay in la difaaco qarannimada waa muhiim qarannimada waxa waaye waa iyada oo laleeyahay calan ayada oo laleeyahay sharci ayada oo laleeyahay kala dambayn ayada oo laleeyahay ciidan mataqaanaa waxaas oo dhan ilaaliyo marka waxa waaye qarannimada iyo xornimada mid maxaa beenbeen ku taagnaan karta maaha waxay u baahan tahay in diig loo huro waxay u baahan tahay in caqli loo huro waxay u baahan tahay in layska qabto dabadhilisiyada mataqaanaa mataqaanaa lacagta la wareeganayo ilaa ogsoon tihiin waxa waaye maanta wadamada africa waxa waaye xor waxaa la dhihi karaa xor xorn gumaysigii hore ee kusoo duulay ee qabsadeen way ka xoroobeen laakiin si dadban ayaa loo gumaystaa oo khayraadkooda loo qaataa ayaga oo la samaystay ciidamo dabadhilif ah oo dadkaas soo duulay uu adeegayo iyo madax dabadhilif ah oo u xishay lacag mataqaanaa laaluusyaha ee dowladahaas ka qaataan waxa waaye si dadbanne dalkooda iyo dadkooda ayay u burburiyaan waa garteen ugu dambeyn aqoon-yahan cumar adigoo ka faa-iideysanaya fursadan ku siisay warbaahinta isnaay gaar ahaan barnaamijkan gaarka aan uga hadleyno muhiimadda ay leedahay maalinta maxaa talo ood siin lahayd jiilka cusub ee sanadkan u dabaaldegayo lix iyo labaatanka juun ilaa kowda luuliyo waxaan waxaan waxaa anoo ka faa'iidaysanayo fursadan waxaan ah dhalinyarada soo korayso iyo kuwa hadda qaangaarka ah u leeyahay waxa waa fursad waa soo hesheen oo aqoon aqoon aad ku barataan waad soo hesheen xornimo aad mataqaanaa aad wax ku barataan waad hesheen waalidiintiina dhaqaala ay idinku bixiyaan inay wax idinku baraan diinka si fiican ayaad u barateen waxaan idin leeyahay waddankan waxaa soo xoreeyey waxaa soo xoreeyey xornimo soo gaarsiiyey dad mataqaanaa dhalinyaro ah oo aan markaas heerka waxbarashada ee fursadda ay waxbarashada u haysteen aysan jirin oo maanta ee farinta hay adinka haysatiin aanan haysanin ayaa soo soo gaarsiiyey xornimada heerka maanta aan joogno waa saddex iyo tobankii wiil ee s y l aasaasay iyo kuwii ururkii mataqaanaa la dagaalanka gumaysiga s n c inay ahaayeen jeclahay gobollada waqooyi kun sagaal lix iyo labaatankii juun ee nagu soo foolay kun sagaal kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo koonfurta ay xoreeyey kowda juulaay kun sagaal boqol iyo lixdankii islamarkaasina midowga uu dhacay dadkaasi wuxuu ahaa maalintaas dad xornimada u heelan oo soo arkay dhibaatada uu gumaysiga uu leeyahay annaga hadda waxaad moodaa indhahayna gumaysigu ma arkaan maskaxdaynana gumaysiga kama fikirto laakiin annaga si daddaban ayaan waxaan ugu jirnaa gumaysi ugu jirnaa oo dadkayna ay ugu jiraan ayada oo laysku jiraayo ayada oo ciidamo lagala xaruuranaayo ayada oo qabaa'il qabaa'il laysugu jiraayo ayada oo dhinac walba laga soo galaayo marka waxaan kula talinaya dhalinyarada soomaaliyeed waxa waaye caano intaysan daadan caana daasicitintooda ayaa la qabsadaa ay soomaalida tirahdaan waxaa la rabaa in waxbarashadu mataqaanaa la xoojiyo patriotismka ama mataqaanaa mudaniyadda la xoojiyo dhulka mataqaanaa dhulkaada ayaa ayaa ku noolaan kartaa dhul shaseeye waxa waaye maliid xaqna uma lihin carabtaanaa ugu sarkeysa haddaa kartid waxay ku leedahay ama xamiirul ximaarul aswad dameer madow ayay kugu tilmaamay ayadoo urayso marka waxa waaye waxaa la rabaa in waddanka inaan usoo jeesano mustaqbalkiisa aan ka
kontonkiisii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo kowdii luulii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo todoba iyo labaatankii oo oo biska mataqaanaa iyo mataqaanaa juun ayadana waxaa qaatay jabuuti marka waxa waaye soomaaliya saddexda gobol oo xorta ah waxa waaye inay isku isku talagasho isdifaacdo wada fashato iska ilaalisa cadowga dhalinyaradan waxaan kula talinayaa hadda ayaga mustaqbalkooda mataqaanaa uu faifayaa waayo waa dadka waayeelka ah buurta ayay kasii degoaan qabra ayay kasii daadego hayaan hasta buurta nolosha hadda kasanayo waa dhalinyarada marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay midowdo ee isku duubnaato uraro samaysato wax alla waxay wadanka dhibaato u keenaya in ka qabato wajahdo dhibaatada kastaa wadanka soogu jira waxbarashadan ay ku dadaasho diintana ay ku dadaasho akhlaaqyaasha wanaagsan ay ku dadaasho tixgelinta dadka iyo xuquuqda ah ilaalin xuquuqda aadanaha ilaalinta ay ku tixgeliso wadanka waxa waxay taxaalufinaha iska celiso isbedelada cimilada ka fikirto fatahaadada iska celiso waxaas oo dhan waxaa laga rabaa dhalinyarada indhaha waxaan leeyahay dhalinyarada indhaha kalafeeda mustaqbala idin sugaayo waxaa soomaali waxay tira haddaad iska xumaysaa dhulkiina iyo dadkiina iyo dadkiina habar walba qashkay karsato qalkinkeedaa ka deeqo adinka unbaa mataqaanaa meelaha iyo darbiyada iyo dacaarka lama tagaanada aan aalayo hala dadaalaan leeyahay qaybihii dambe ee barnaamijka ah ayaan isla soo gaarnay markaana waxaan siin doonaa cusmaan maxamed nuur oo ah maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe sarehe ee imaamu shaafici waxaana wax ka weydiiyey doorka dhalinyaradii ardayda ku leeyihiin halgankii xornimo doonka ugu horeyn maamule cusmaan maxamed nuur kusoo dhabow barnaamij gaar ah aan uga hadlayno muhiimada ay leedahay xornimadaha iyo sida ardayda loogu wacyigelin karo in ay saro u qaadaan muhiimada ay leedahay xornimada waa kusoo dhawaay si fiican ayaan ugu soo dhawaay maxay ahayd ujeedada ugu weyn ee shacabka soomaaliyeed ugu dabaaldegaan maalimaha xoriyadda ti waxa ay ugu dabaaldegaan waxa ay tahay wax kala maa ummad waliba waxa ay leedahay maalin ay xusato ee ku aadan munaasabadda xorriyadeeda soomaalidu aad iyo aad iyo maalinteedana u xustaa waayihii horo waxaan arki jirnay in weliba la qabto maalmo saddex maalmood aba laba maalmood oo ciyaaro iyo farxad ay ka jiraan goobta ay soomaalidu ku nooshahay aada u mahadsan tahay ustaad marka xigta waa maxay muhiimada ay aqoontu u leedahay xornimada iyo doornuucee ayay halgankii ka qaateen ardayda markii la raadinayo xornimadoonka runtii aqoonta haddiiba aqoon ayna jirin xorriyaddaban ma aqoonsanayno ileen xorriyadda waxa ay tahay waxaad ku aqoonsanaysaa waxa aad tahay wanaag iyo samaan iyo xumaan waxa ay tahay markaad kala taqaan og tahay qarankaaga waxa u dan ah iyo waxa u daran inaad og tahay ardaydu kaalin weyn bay ka soo qaateen xorriyadda maalintaas xorriyadda la qaadinayo walow dadkeenna ay xagga aqoonta ay aada u yaraayeen oo gumaysigii talyaaniga iyo ingiriiska ay markaasi haayeen horumarkana ay u ogoleyn dadka iyo dalka soomaaliyeed waa gartay fahamka ama ardayda loo dhigayo taariikhihii hore ee xurnimada iyo halgankii laga soo maray ma u malaysaa in maanta ardayda ay fahmeen muhiimada ay leedahay xurnimada maasha allah horta runtii waxbarasho ahaan taariikhda soomaalida waa loo qabtaa waana loo sheegaa halgankii iyo xoriimadii inta ay soo mareen kasoo bilaaw axmed ibraahim biraad axmed gureyn maxamed cabdulla xasan urarkii s y l ee somal youth league ah oo loo og saddex iyo tobanka wax ka badnaay halganka ay u mareen xorriyadda inta u dagaalameen sheekh xasan barsane dagaalka uu galay soomaalida intay gashay xaawataaka wixii loo dilay waxa oo dhan waa taariikh la xusaayo loo dhigo ardada ayna og yihiin ayna barteen laakiin waxaa ogaataa marxalad walba meesha ay taagan tahay waxay u malaynayaan saacaddaas waxay tahay inay weligood bay ahayd kan maamul ahaan markaan usoo weecano ardayda hadda aada maamulka u tahay ama iskuulka aada maamulaha ka tahay ardaydiisa ma ka qayb galaan dabaaldegyada lix iyo labaatanka juun ilaa kowda luuliya oo ma la geeyaa goobaha lagu qabanayo xafladahaasi ayaga oo la gey ayagaa isgeeyo maalinta xurudda annagana waxbarashadana way istaagtaa ma la shaqeeyo kowda luuliyo ama lix iyo labaatanka juun maalmaha fasaxa waa ee aan u dabaaldegno maalinta xorriyadda luqooyiga iyo korkod waa gartay ardayda soomaalida waad waqtigaa waa ka qayb galaan waana u qaataan maalintaas ma jiraa wax talooyin ah adigoo ka faa-iideysanayo jaaniskan ku siisay warbaahintiisna ay aada u gudbinayso bulshada sanadkan u dabaaldegi doonto lix iyo labaatanka juun ilaa kowda luuliyo runtii wax badan wax badan wax badan xasuusta dalkaaga dantaada wadanka wadan- danta wadankaaga maalinta xorriyadaada waa maalin aada iyo aad iyo aada weyn dadkayga iyo dalkaygana waxaan kula dardaarmayaa siday ugu dabaaldegi jireen si ka daran inay ugu dabaaldegaan aniga qof ahaan maalintaas waa qaymayn doona hadduu ilaahay guud ahaan dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka gaarka aan uga hadlaynay muhiimada ay leedahay xornimada iyo sida loo xoojin karo wacyiga ardayda ee ku aadan taariikhda iyo halganka xornimada intuu socday barnaamijka anigoo sahreeda la socodsiinaya dhankii farsamada ah waa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid eenkiisa waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo